ugu dambeyntii sheekh cali maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee aad jeceshahay in dadka soomaaliyeed ee muslimiinta aad usoo gudbiso waxaa jeclahay dad soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaa la joogaa xilligii aad baraarugu lahaydeen waxaad arkaysaan maanta waxaa laidin sheegayaa lix iyo labaatanka juun ay tahay waxaa laidin sheegaa in xornimo xornimo iyo la idinkaga sheekeynayo haddana aad arkaysaan wadankii waxa weye in la baabi'iyey in la qayb qaybiyey tuulo tuulo loo qaybiyey la jarjaray maanta wax harahaysan jirin in la leeyaha maantayto afgooyo looga talin maayo xamar looga talin maayo inay halkaa marayso weliba ninkii ka dhiidhiga ka dhiidhiya oo yidhaha waxa weye war soomaaliya garjar uma baahna afgooya xamare hoos tagtaa soddonka kilomitr u jirtaa ninkii yidhaahda in la leeyahay waxa weye waa al-shabaab oo waa la dila in la leeyahay waxaa anaga nagula hayso haddaan nahay waxaa nagula haysaa inay tahay in aan rabno in dalkeena aan la kala jarjarin uu noqdo mid keliya uu noqdo waxaa leeyahay marka intii aan sheela rabnay maanta dhiidan ku aragtaan maryaha waxaan aada uga maqalnaa wasaara iclaamka khaasatan muqdisho iyo meelaha lamidka ah waxaan aada uga maqalnaa dad badan oo soomaaliyeed oo ka qaylinaya waxa weye wadanka googoyska la googoynaayo ka qaylinaya dhibaatada gumaysiga uu ku hayo cadaynaya in wadankii la haysto oo la jarjaraayo oo lasii baabiinayo waxaan leenahay ikhwaani haddaad hadda fahamteen waa inay mahadiis laakiin waxaa la rabaa hadal wax ma taro maanta runay joogtaa waxa weeye adag wadankii waa jarjarayaa waa sii baabi'inayaa maalinta dambena waxa weeya dee sida dabeere in laydan raba unbaa dhiman waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed marka waxaa rabaa inay ka kacaan inaad noqotaan sida walaalihii muslimiinta sunniyiinta ciraaq ay saga kicinayaan ay saga kiciyeen raabidadii maraykanku ku sallibay oo maraykanku uu kor saaray siday saga kiciyeen inaad maanta saga kicisaan waxa weeye gaaladan afrikaanta ah ee laydin kor saaray aad saga kicisaan murtadiinta laydin kor saaray inaad saga kicisaan mujaahidiintu waxay u ballan qaadayaan ummad kasta oo waxa waye ummadda soomaaliya muslimiinta ka mida ee cadowga ilaahay tabaaraka watacaala ee gaalada ah ee waxa weeye gaalada asalka iyo kuwa murtadiinta isugu jira cid kasta oo maantay la dagaalamaysa oo waxa weeye cadowga wax ka kicinaysa mujaahidiintu ay soo dhaweynayaan oo diyaar u yihiin inay maxay garab siiyaan inay soo dhaweeyaan in waxa weeye maxay cadowga ay isla kiciyaan inay diyaar u yihiin